In ka badan soddon qoys oo ka soo barakacay tuulooyinka Jebaaley iyo Baxar Saaf oo masaafo u jira deegaanka Buulaguduud oo ka mid ah deegaanada dhaca waqooyiga magaalada Kismaayo ayaa waxaa haysata xaalad bini'aadanimo oo adag. Qoysaskani danyarta ah oo tuulooyinkii ay degganaayeen uga soo barakacay xaalado jira awgood ayaa hadda ku sugan deegaanka Buulaguduud waxayna wajahayaan duruufo nololeed oo ay ka mid tahay hoy la'aan. Qaar ka mid ah dadkani barakacayaasha ah ayaa ka warbixiyay caqabadaha haysta waxayna qaarkood sheegeen inay dulsaar ku yihiin qoysas kale oo danyar ah kuwaasi oo deegaanka horay u sii degganaa waxayna codsadeen in la caawiyo.
adeer barakacka anan baarsaafa kusobani waa mahaysina deegan masin ay baa una deegan kayna buway deegan makin eelka dhey intan bahaas waade meen banay nyiiray si hadana kusanagani bulgaduuda sogalni haa sideeda ana hada kalda sinku gooriyeelani ley onana sidii ankabani way deegankay way sonkabay dhiwa isheenisa habeenumay ani ani boos way afar aruur wedida iyo ani iyo ninkey noloshay hadda dhib le kusugiya noloshay haddi kiinka warano dhiwa ku roori oo haafadada isku rooga dhaasba an haysayn habeenki kanee ah qaboobkan hagaaykan banaankan rafaad iyo sila isa hariiraka jirda jiko oo lakakarsido habeenki marki dhanki uskakarsido jikooda fisidhaasa iifidaasa meel madaga gashidhaaso male guri mahayno shandarwa male habeenki kanee ah maalinti gaaja kiin dheer sila isa hariira ku roogni buulgaduu hadda buulgaduuda ku noolya dad le saarinya kor fuula ee yartaani kasaw agtiya isku rooga Dhanka kale gudoomiyaha deegaanka Buulaguduud Maxamed Cabdulaahi Cabdulle ayaa ka warbixiyay duruufaha haysta qoysaskani ku soo barakacay Buulaguduud waxa uuna sheegay in dadkani ay haysato xaalad bini'aadanimo oo wax ka qabasho u baahan isagoona xusay in markii ay waayeen waxa ay dadkani ku taakuleeyeen ay masaajida iyo ganacsatada deegaanka Buulaguduud uga soo ururiyeen lacago iyo waxay cunaan waxa uuna codsi u diray hay-adaha samafalka iyo cid kasta oo awood u leh inay dadkani caawiyaan dadkani gedigaasay ka yimaadeen dadka hadda ila jooga waa laba tuulo tuulo la yidhaha baxarsaaf iyo tuulo la yidhaha jibaaley weeye annagana way nala joogaan wax hadda aan u hayno oo rasmiyina ma jiro dadka degan magaalada buulaguduud markii hore u dhibanaayo geerahoodina biyo ku jireen oo biyo ku jiifeen waxarsaaf qaybuna waxay ka timi jibaaley marka dhul hadda naga fogoosaa nooga fog ma aha laakiin webigaa noo dhexeeya adugu ilaa soddon iyo toddoba qoys baa na soo gaadhay maalin hore labaatan iyo toddoba ay ahaayeen toban qoys baa ku soo biirtay wallaahi adeero nolol adag bay ku nool yihiin annagu waxaanu u qaban karnaa horta iska yar inay dadkaa ku dhex noolaadaan oo na ogaano xogtooda oo kii qada wax loo ururiyo inaanu ku boosno in wax la tara dadkaas sidada looga yabooqo ganacsatada aanu u dhex marno intaasaan anugu muhiim ayaanu awoodnaa Dadka ku nool deegaanka Buulaguduud iyo tuulooyinka u dhadhow ayaa ah kuwa ay noloshoodu ku tiirsan tahay tabcashada beeraha waxayna mararka qaar wajahaan duruufo adag.